بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وأركان العمرة أربعة الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين mualifka raximahullah wuxuu yidhi waa arkaanu lcumra cumrada arkaanteeda arbacatun waa afar alixraamu alixraam fi lxaj in la ixraamto ixraamka wuxuu ula jeedaa yacnii in la niyeysto oo la ixraamto cumrada waawaafu iyo in la tawaafo waasacyu iyo asacyu bayna asafa waalmarwa waalxalqu iyo xiirid aw itaqsiiru ama gaabin fii axadi alqowlayn labada qowl midkood alcumra luqatan waa aziyaara alcumra luqatan والزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص عمرض وحل إرادة شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص إن لزيارته بيت أما كعبضة على وجه مخصوص وجه قارة يسقارنا الله زيارته عمرض وحي علمض كو إجماعين وإسكو وافقين إني مشروع تاهي calaa mashruuciyati alcumra culimmadu way isku waafaqeen waxayna isku waafaqeen inay ka mid tahay min shacaa'ir alislaam laakiin culimmadu waxay isku khilaafeen xukmu alcumra cumrada xukunkeedu waa maxay khilaafaa ka jira bayna alculamaa qaar waxay yidhahdeen cumradu waa waajib fi lcumri maratan waaxida qofka cumrigiisa waxay yidhahdeen hal mar ayay ku waajibaysaa qofka ay ku waajibaysana waxaa waaye bay yidhahdeen cala almustaiic waa qofkii awooda waa kal xaji sida xajkoo kale wa xajka mustaiicu waajib ku yaha soo maaha man istataaca ilayhi sabiilan cumraduna waxay yidhahdeen waa sidaasoo kale madhabkaasi waa madhabu limaam shaafici raximah llah وأحمد بن حنبل وأصحاب الحديث مذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وحوي عمرض إني واجب تهي في العمر مرة واحدة واجبنا أي كتهي على المستطيع قفك أوده وأنا قول أيقبان جماعة من الصحابة صحابة قبت إني عمرض واجب تهي وحا كمده cumar bn اlkhadaab radia allahu canh wa caliy bni abi aalib wa zayd bni haabit wa bnu cabbaas wa bnu cumar wa caaisha waxay qabaan saxaabadaasi cumradu inay waajib tahay min ataabiciin waxaa ka mid ah طاووس بن كيسان والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعطاء تابعينتana iyaguna waxay qabaan cumradu inay waajib tahay xagga madaahibtana saad maqasheen waa madhabu shaafici wa axmed qowlka labaad waxa way cumradu inay tahay sunna mustaxaba oo aysan waajib ahayn almadhab ahaani waxa way cumradu inay tahay sunna mustaxaba waajibna aysan ahayn waana madhabu abi xaniifa wa maalik waxay qabaan cumradu inay tahay sunna sida sawaabkaana waa sida ay qabaan alimaamu shaafici wa axmed cumradu waa waajib nebiguna waa amray sala allahu calayhi wasalam fii bacdi alaxaadiid oo waxaa ku soo aroortay inuu cumrada amray oo yidhi xujuu wactamiruu xajiya oo cumraysta wa atimu alxaja waalcumrata lilaah xajka iyo cumradu waa la ysku cadfay cumrada marka haddii ay waajib tahay cumriga waxaa la yidhi intaa yacni cumrigaaga hal mar ayay kugu waajibaysaa oo waa siduu xajka oo kale laakiin culamada qaar waxay ka soo reebeen reer maka waxay yidhaahdeen cumradu waa waajib cala alumma maa cadaa ahli maka ahlu maka markii laga soo reebo reer maka waxay yidhahdeen cumradu waajib kuma ahan maxaa yeele markay degan yihiin mar walbana way tawaafaan oo tawaafka waa ku cibaadaystaan cumraduna waxay yidhaahdeen odobdhexaadkeedu iyo tiirkeeda ugu weyn waa tawaafka saas darteed waxay yidhahdeen maadaama ayagu ay maka degan yihiin mar walbana tawaafka ay ku cibaadaystaan waxay yidhahdeen cumrada waajib kuma ahan culamada qaara ka soo reeba reer maka laakiin sida saxiixa waa cumradu inay waajib tahay cumrada sheikha raximah allahu tacaala wuxuu sheegay afar rugni inay leedahay markii la leeyahay intaasoo rugni ayay leedahay cibaadada ama yacni cibaada ka mida min alcibaadaat macnaheedu waxaa waaye haddii arkaantaas mid ka mida la waayo cibaadadaasi maxay noqonaysaa cibaada baatila cibaadadaasi baatilay noqonaysaa haddii arkaanta mid ka mida la waayo cumradu wuxuu yidhahday afar rugni ayay leedahay alixraam oo qofka marka hore inuu niyeysto ou ixraamto ixraamkana waxaa ixraam loo yidhi wax xalaal u ahaa ayaa xaaraam ka noqonaya markuu niyeysto cumrada ou gudo galo waatawaafu iyo tawaafka cumrada tawaafkeedu waa rugni tawaaf la-aanna cumri cumra ansixi mayso in kacbada lagu tawaafo waa min alarkaan wasacyu iyo sacyi in lala yimaad bayna asafa waalmarwa walxalqu aw altaqsiir iyo xalqiga bimacnaa timaha oo la xiiro aw itaqsiir ama in la gaabiyo fii axadi alqowleyni labada qowl mid ka mida waaye buu yidhi yacni inay ka mid tahay min alarkaan waa fii axadi alqowleyn waana qowlka raajixa waa min alarkaan xalqiga iyo xiiridda fi lxaji waalcumra waa min alarkaan xiirid ama gaabin walidaalika wuxuu yidhi walxalqu aw itaqsiir xiirid ama gaabin labada midkood waa laga maarmaan wa waajibaatu lxaji xajka waajibaadkiisa hayru larkaani oo aan arkaanta ahayn arkaanta waa soo marnay arkaanu lxaj waa soo marnay waajibaadka xajka aan arkaanta ahayn halaaatu ashyaa waa saddex shay alixraamu min almiiqaat in miiqaadka laga ixraamto almiiqaadkii yani miiqaadkii nebiga xadeeye sala allahu calayh wasalam in laga ixraamto waana soo marnay markaan kitaabuulxaj bilaabaynay mawaaqiiddu inay laba qaybood yihiin mazamaaniya iyo makaaniya hadda shiiku markuu leeyay alixraam min almiiqaat muxuu ula jeedaa almakaani waay min almiiqaat almakaani ee nebiga uu xadeeyey sala allahu calayh wasalam in laga ixraamto waa waajib oo aadan ka hormarin ama aadan ka dibdhicin wa ramyu ljimaari halaath iyo saddexdii jimaar in la tuuro yacni jamaraadkii saddexda ahaa in la tuuro maalmaha mino la joogo waa fii ayaami tashriiq fii ayaami tashriiq jimaar halaatha in la tuuro ayaamu tashriiq waa saddex maalmood waa alxaadi cashar waathaani cashar waathaalith cashar min dilxija wuxuu shiiku ka saaray halkan ramyu jamrati alcaqaba oo ayada lala imaanayo yowmu naxri yowmu naxri waa maalinka tobanaad waljimaaru halaa yani waramyu ljimaari halaa saddexda jimaarna waxaa la tuuraayo waa saddexdaas maalin wood qofka mutacajilka ah ee degdegaya asiga waxaa u bannaan inuu laba maalin kusoo koobo walxalqu iyo xiirid mualifka raximahullah markuu ka hadlaayo fii arkaani اlxaj xalqiga muku daray ya fii arkaani اlxaj xalqiga waa ku daray dabacaad ka duwan miyaa jira dabcadahaan haysanno oo xalqi ka reebaya dabca xalqi ka reebaysa ma jirtaa ya waxaan ka hadlayaa fii arkaani اlxaj markaan soo maraynay ma ka maran tahay wal xalqi kuma jirto fii arkaani اlxaj ya asaasaa sawaaba mualifka raximahullah wuxuu qabaa xalqigu inay ka mid tahay min waajibaati اlxaj aysan ka mid ahayn min arkaani اlxaj dabcadda annaga aan haysanno arkaantiina wuxuu ku daray alxalq waajibaadkiina wuxuu ku daray alxalq tanaaquday noqonaysaa weliba waajibaat اlxaj markuu yidhi muxuu ku qayday hayru اlarkaan buu yidhi arkaantii uu ka saaray marka walxalq in lagu daro qaybtii hore yani fii arkaani اlxaj dabcadan ku daraynin ayaa ka saxsan dabcadda ku daraysa dabcada ka reebaysa ayaa ka sawaabsan middaa ku daraysa xalqiga xalqigana sheikha raximah اllahu tacaala wuxuu qabaa inay tahay min waajibaati اlxaj ay arkaanta ka mid ahayn laakiin sawaab ma aha sida sawaabka xalqigu waa min arkaani اlxaj kama mid aha min waajibaati اlxaj fi اlxaji wاlcumra xalqigu waa min alarkaan waa fii xaqi rajul xalqiga iyo xiiridda amaa dumarka ayagu waa gaabinayaan ee xiiri maayaan alimaamu shaafici raximah ullah wuxuu qabaa inay gabadha tinta ay gaabiso qadar qadru unmula alunmula waa qeybta farta saddex qaybood ay leedahay qaybta ugu horaysa oo fartu ka laabmayso inta hore ayaa waxaa la yidhahdaa unmula qadar intaa la eg ayay jaanib walboo tinteeda ka mid a ka gaabinaysaa farta qaybteeda hore in la eg ayay ka gaabinaysaa tinta min jamiici aljihaad macnaa wax ka badan gaabin mayso taa macnaheedu waxa waa in yar waa taabanaysaa tinteeda in yaray ka jaraysaa sababtu waa maxay waxay yidhaahdeen gabadha in la yidhahda tin xiir fii xaqihaa waxay dhaheen waa mula waa foolxumayn waay waa foolxumayn sawaabna maaha in la yidhahdo tinta ha xiirto laakiin tinta way gaabinaysaa gaabnaantaasuna ma ahan midii aad u gaabinaysa eh wax yaray ka qabanaysaa tinteeda laakiin ragga ayaga waxaa ku waajiba inay xiiraan ama ay gaabiyaan laakiin fii xaqihim maxaa fadli badan ragga waxaa fadli badan alxalq xalqigu waajib maahan tinta in la jaro ayaa waajiba laakiin sida fadliga badan waa in la xiiro haddii la gaabiyona waa bannaan tahay allaahuma arxam ilmuxalliqiin xadiidkii wadda ka horna waa soo marnay nebiga calayi salatu wasalaam markii afaraad ayuu wuxuu yidhi walmuqasiriin oo u duceeyey kuwa tinta gaabiy saddex jeerna wuxuu u duceeyey kuwa tinta xiira xalqiga afdala laakiin xalqigu ama taqsiirka waa min arkaani alxaj ma aha min waajibaati alxaj shaaficiyadu waxay isku khilaafeen xiiridda tinta la xiirayo ma cibaada mase waxay yidhaahdeen waxaa looga gudbayaa maxduur yacnii wax manci iyo mancin keenaayey ama mamnuuc ahaa ayaa looga gudbayaa oo waxaa loo gudbayaa ibaaxaya bannaanaasho mase waa cibaada ilaahay loogu dhowaanayo lagu taqarubayo qaar waxay yidhahdeen waa cibaada qolana waxay yidhaahdeen maxduuraa looga gudbaya maxduuraa looga gudbaya maxay ka wadaan hadduu qofku sameeyo dhowr shay xalqigu ku jiro waxaa xalaal u noqonaya inuu dharkii labisto waxaa xalaal u noqonaya inuu diib marsado waxay yidhahdeen marka xalqiga waxbaa lagu xalaashanaya wax xaaraam ahaa oo dharkii la labisanayey iyo timihii yacni diibkii iyo waxyaabaha udgoon oo la marsanayey oo xaaraam ahaa markii hore ayaa lagu xalaashanaya ee ma ahan bay yidhahdeen shay cibaado ah ama nusuk min yani ka mida min nusuki اlxaj laakiin sida sawaabka ah waxa waaye waa min cibaadaati اlxaj cibaadaadka xajka lala imaanayo ayuu xalqigu ka mid yahay waana min arkaani اlxaj wa sunanu اlxaji sunnooyinka xajkana sabcun waa toddobo alifraadu wa huwa taqdiimu اlxaji cala اlcumra alifraad wuxuu ula jeedaa axadu alansaaki halaaa nusugyadii saddexda ahaa mid ka mida waa fi lxaji saddex nooc ayaa loo xajiyaa inuu qofku yahay qof mufrida alifraad waa midu hadda sheekhu ka cabira iyo altamatuc iyo alqiraan waa saddex nooc waana cibaadaadka xajka ayaa saddexdaa u qaybsamaa saddexdaas midna waa ifraad ifraadku waa maxay shiikhu waa tacriifiye wuxuu yidhi taqdiimu lxaji cala alcumra waa xajka oo cumrada laga hormariyo macnaheedu waxa waaye qofku wuxuu la imaanayaa xaj keliya ifraadka lafdiga ifraada waxaad ka dareemaysaa keliyeelid ama gaaryeelid macnaheedu waa maxay xajaa la ifraad yeelaya waxaad leedahay labayk allaahuma bixajin oo cumra aysan la socon qofkaas waxaa la yidhahdaa mufrid nooca labaad waa alqiraan qiraan macnaheedu waa maxay fi luga waa xiriirin soo mah waa laba shay oo laisku xiriiriyo waay maxaa la isla xiriirinayaa alxaj walcumra oo waxaa leedahay labayk allaahuma bixajin wa cumra waa isla xiriirisay nooca saddexaadna waa atamatuc tamatucna waxaa waaye inuu qofka marka hore cumraysto cumruu ixraamanayaa kadib markuu cumradii la yimaado wuu xalaal noqonayaa maalinka sideedaadna waa xajinaya oo wuxuu ka qaybgelayaa acmaashii xajka waxaana tamatuc loogu magacaabay atamatuc macnaheedu waa maxay waa raaxaysi qofkan waa qof raaxaysanaya waa waa raaxaysanayaaho qofka hadduu dariiqadan la yimaado filxaj markuu cumrada dhammaysto xalaaluu noqonaya xaaskiisa waa u galmoon karaa haddii ay la socoto dharkiisuu labisanayaa oo dharkii ixraamka waa iska dhigayaa diibkuu doonuu isticmaalayaa qofaan xaj ku jirin waa wil ka dhigan yahay waa qof xalaala muxrim maa ixraamka waa ka baxay sidaasuu iskaga joogayaa ilaa maalinka sideedaad laga gaaro maalinka sideedaad min dilxija maalinkaas maxaa bilaabmaya acmaasha xajkaa bilaabmaya yowma tarwiya loo yaqaanaa acmaasha xajkaa bilaabmaya ilaa maalinkaa laga gaaro qofkaasi waa xalaal laakiin qofka qaarinka ah ee xaj iyo cumro xiriiriyey ama qofka mufridka ah oo xaj keliya la yimid ma xalaal noqonaayo ilaa laga gaaro yowma naxri maalinkuu xaj ixraamto ama xajii cumro uu ixraamto ilaa maalinka tobanaad laga gaaraayo oo acmaasha xajku ay dhammaanayso qofkaasi xalaal noqon maayo labada kee raaxadu ku jirtaa tamatucay raaxada ku jirtaa saa darteeda waxaa lagu magacaabay atamatuc raaxada ku jirta awgeed ayaa tamatuc lagu sheegay saddexdaas nooc midkee sunno ah fadli badan mualifka raximahullah wuxuu qabaa madhabu shaaficiyana ay tahay alifraad inuu fadli badan yahay saa darteedu wuxuu ku daray sunanulxaj inuu qofku yahay mufrid uu ifraadka la yimaado laakiin sida sawaabka ah waxaa fadli badan inuu yahay mutamatic waana miduu nebigu tamaniyey sala allahu calayh wasalam ou yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu ma suqtu lhadyi yacnii haddii aan sidaan ogaan lahaa hadi sooma kaxeeyeen markii horeba waana xalaal noqon lahaa saxaabadu wuxuu amray inay xalaal noqdaan intii aan hadyi wadin intaan hadyi wadin wuxuu nebigu amray sala allahu alay wasalam inay xalaal noqdaan cumradooduna ay ka xalaal noqdaan kadibna yowma tarwiya ay xajiyaan intii hadyiga waday uu nebigu ka mid ahaa sala allahu calayh wasalam ayagu ma xalaal noqonayn rasuulka calayh salaatu wasalaam sida raajixa qaarin uu ahaa fii xajat lwadaac nebigu qaarin buu ahaa khilaaf badanaa ka jira bayna alculamaa qaar waxay yidhahdeen mufriduu ahaa qaar waxay yidhahdeen qaarin buu ahaa qaar waxay yidhahdeen mutamatic buu ahaa laakiin sida raajixa nebiga calayh salaatu wasalaam qaarin buu ahaa axaadiista fara badanna ay tusinayso rasuulka calayh salaatu wasalaam hadyiguu soo kaxeeyey wuxuu yidhi haddaanan hadyi wadi lahayn waan xalaal noqon lahaan buu yidhi saad u xalaal noqoteen saxaabadii wuxuu ka dareemay inay dhibsanayaan inay cumradii ka xalaal noqdaan oo ay kadib xajiyaan sidii aad samayseen oo kale aan samayn lahaa wuuyi haddii aanaan hadyi wadi lahayn laakiin hadyi waan wada sheikhulislaam wuxuu leeyahay waxaa fadli badan qofka hadduusan hadyi wadin inuu muryahay mutamatic waana sida nebigu jeclaystay calayhi salaatu wasalaam bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen tamatuca sunno ma ahe waa waajib mana bannaana bay yidhahdeen inuu qaari noqdo ama uu mufrid noqdo sideedaba waa waajib bay yidhahdeen atamatuc laakiin sida sawaabka ah atamatuc waa sunna waana sida fadliga badan tamatuca ugu fadli badan saddexda qaybood watalbiya sunnada labaad waxaa waaye atalbiya atalbiya wuxuu ula jeedaa labayk allaahuma bixajin ama labayk allaahuma bixajin wa cumra in la yidhaha kelimatu talbiya waxaa laga soo qaatay min labayka talbiyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd inuu dhihi jiray labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata lak walmulk laa shariika lak talbiyatu rasuul calayhi salaatu wasalaam sidaasay ahayd talbiyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu la imaan jiray in lala yimaado waa sunna mustaxaba hadduu qofka la imaan waayo xajkiisa wax u dhibi mayso laakiin inuu la yimaado waa sunnadii nabiga calayh isalaatu wasalaam waana sida fadliga badan wa tawaafu lquduum min sunani lxaji waxaa ka mida buu yidhi tawaafu lquduum tawaafka loo yaqaan tawaafu lquduum tawaafu lquduum magacyo badan uu leeyahay ilaa shan magacay culimmadu sheegaan waxaa la yidhahdaa tawaafu lquduum waxaa kaloo la yidhahdaa tawaafu lqaadim waxaa la yidhahdaa tawaafu lwuruud waxaa kaloo la yidhaha awaafu lwaarid midda shanaad waa awaafu taxiya awaaf ataxiya alquduum macnaheedu waa maxay quduumku waa soo gelidii imaansho alqaadimna waa maxay waa mid soo gelaya alwuruud waa aroor alwaarid waa mid soo arooraya ataxiya waa salaan intaba waxay tusinayaan in qofka markaas ay ugu horayso kacbada imaanshaheeda waa mid markaa yimid oo soo arooray oo kacbadiis yimid waa mid kacbadii salaamaya oo ku salaamaya biawaaf awaafu taxiya waa awaafkii salaamta maxaa la salaamayaa kacbadaa lagu salaamaya awaafkan awaafu lquduum culammada waxay sheegeen inuu yahay sunna sida mualifku uu sheegay alimaamu nawowi raximah llah wuxuu yidhaahday fahuwa sunnatun walaysa biwaajibin waa sunna waajibna ma aha buy falow tarakahu hadduu qofka xaajigaa uu ka tago faxajuhu saxiix xajkiisu waa saxiix hadduu ka tago oo tawaafu lquduum la imaanin xajkiisu waa saxiix walaa shaya calayhi wax dushiisa saaranna qofkaasi ma jiraan laakinahu faatathu lfadiila laakiin fadiiladii ayaa dhaaftay buy qofkaasi fadiiladii aa dhaaftay awaafu lquduum yaa laga rabaa awaafu lquduum qofka laga rabo waa qofka mufridka ah ee ifraadinaya xajka amaa qofka qaarinka ah maxaa iskugu jira alqaarin alxaj walcumra labadaba iskugu jiraan qofka mutamatica ah asiga lagama rabo awaafu lquduum almutamatic awaafu lquduum loogama baahna sababtoo a marka horeba wuxuu la imaanayaa awaafu lcumra oo cumrow ku bilaabaya cumradu soo awaaf ma lahayn awaafu lcumru ku bilaabaya quduum loogama baahno calaa kulli xaal awaafu lquduum waa awaaf sunno ah nawowina wuxuu leeyahay qofkaasi xajkiisu waa saxiix walaa shaya calayhi wax dushiisa ahna ma jiraan hadduu awaafu lquduum la imaan waayo laakinahu faatathu lfadiila laakiin fadiilaa dhaaftay sidii fadliga badnaydaa dhaaftay alimaam ibnu mundir raximah ullah asigana sidaasuu rajaxay waalmabiitu bimusdelifa iyo musdelifa in lagu hoydo almabiit bimusdelifa mualifka raximah ullah wuxuu ku daray saa arkaysaa min sunani lxaj laakiin sida sawaabka waa min waajibaati alxaj waxay ka mid tahay waajibaadka xajka ay ka mid tahay alimaamu nawowi raximah ullahu sidaasuu rajaxay inay ka mid tahay min waajibaati alxaj wa ragcataa atawaaf iyo labada ragcee tawaafka labada ragcee tawaafka wuxuu ula jeedaa bacda tawaaf labada ragcee lala imaanayo cinda maqaami ibraahiim maqaami ibraahim agtii lagu tukanaayo labada ragcana waa sunna waalmabiitu bimina iyo mina in lagu hoydo almabiit bimina waa laba jeer ama waa laba qaybood maalinka habeen habeenka yani bishu ay tahay sagaal oo habeenkii maalinkii sagaalaad uu soo gelaayo mina lagu hoyanaya ayaamu tashriiqna mina lagu hoyanaya laba qaybood waay maalinka sideedaad markii la bilaabayo acmaasha xajka oo ah loo yaqaano yowmu tarwiya xaggee la aadaya mina la aadaya maalinka sideedaad mina la aadaya mina waxaa lagu tukanayaa duhur iyo casir iyo maqrib iyo cishaa iyo fajar intaba habeenkaas marka sagaalaad xaggee lagu hoyanayaa mina lagu hoyanaa subaxda sagaalaad waa laga tegayaa dabcan mina sagaalaad waa maxay maxaa la yidhahdaa maalinka sagaalaad maxaa loo yaqaanaa yowmu carafa maalinkaas carafa la aadaya markii carafa laga soo noqdo musdelifa lagu hoyanayaa habeenka tobanaad subaxda tobanaad waa maalinka loo yaqaano yowm naxri waa yowm alxaji alabar waa maalinka acmaasha ugu badan xajka la qabanaayo markii acmaasha xajka in badan la qabto oo tawaafkii aad soo samayso oo xalqa ama taqsiir aad la timaado habeenka kow iyo tobanaad xaggee ku hoyanaysaa mina loo soo hoyaadaya kow iyo tobanaad iyo labaiyo tobanaad iyo saddex iyo tobanaad qofkaan mutacajil ahayn minay ku hoyanayaan idin laba jeeraa mina lagu hoyanaya soma waa laba qaybood marka ugu horaysa oo habeenka sagaalaad lagu hoyanayo iyo marka dambe saddex habeen lagu hoyanayo almabiit bimina midda hore iyo midda dambe isku xukun maaha midda hore waa maxay maalinka sagaalaad in lagu hoydo iyo ayaamu tashriiq in lagu hoydo isku xukun maaha maalinka sagaalaad in mina lagu hoydo waa sunna macnaha habeenka ay bisha sagaal tahay in mina lagu hoydo waa sunna waajib maaha arrintaasina laa khilaafa fiihi culamada qaar waxay yidhahdeen wax khilaafa kama jiro habeenka ay bishu sagaal soo gelayso in mina lagu hoydo waa sunna laysa biwaajibin waajib maaha walaa khilaafa fii dalik arrinkaasina wax khilaafa kama jiraan bayna alculamaa waxaa soo hartay saddexda maalmood ee dambe oo loo yaqaano ayaamu tashriiq habeenadeeda in mina lagu hoydo sunno miyaa mise waa waajib sida raajixa waa waajib sheikha marka raximahullah markuu leeyahy walmabiit biminan ma wuxuu ula jeedaa habeenka sagaalaad mase ayaamu tashriiqa ula jeedaa haddii la idlaaqo ayaamu tashriiqay ula jeedaan fuqahada inta badan almabiit biminan hadday yidhaahdaan waxay ula jeedaan waa ayaamu tashriiq in mino lagu hoydo laakiin qowlkaasi waa qowl marjuuxa in la yidhahdo waa sunna waa qowlun marjuux sida raajixaana waa waajib nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ruqseeyey dadka qaar oo acdaar leh oo cudurdaar leh inay ku hoydaan magaalada maka sida cabaas ibni cabdilmualib uu nebigu sala allahu alay wasalam u idmay inuu maka ku hoydo layaaliya mina liajli siqaaya waraabin darteed uu waraabinayo dadka xujayda wuxuu waraabinayay biyaha zamzam ayuu mas-uul ka ahaa waraabinteed nebiga calayhi salaatu wasalaam min ajli siqaaya ayuu u fasaxay waxay yidhahdeen culamada marka qofka cudurdaar leh sida cabaas ibnu cabdilmualib cudurdaarkiisoo kale waxay yidhahdeen waa u bannaan tahay inuu maaragtay meelaan mino ahayn ku hoydo habeenada mino lagu hoyanayo in la yidhaahdo marka waa loo idmay cabaas oo nebigaa u idmay sala allahu alay wasalam waxay tusinaysaa inay waajib tahay mase inay sunno tahay inay sunno inay waajib tahay tusinaysaa maxaa yeelay idan wuxuu ka imaanayaa shay waajiba ka tegiddiyaa laga fasax qaataa amaa hadduu sunno yahay marka horeba waajib kuma ahayn qof cudurdaar leh iyo midaan lahayn intaba waa u bannaan taha markaas soo maahan inuu ka dhaxo uusan mino ku hoyan marka almabiit biminan waa waajib min waajibaati alxaj saddexda habeen in lagu hoydo waxay ka mid tahay min waajibaati alxaj ilaa qofka mutacajilka oo habeenkii u dambeeya laga reebay mooye wa tawaafu lwadaac iyo tawaafka loo yaqaano tawaafu lwadaac asigana wuxuu ku daray min sunani alxaj sida raajixana waa min waajibaati alxaj waay tawaafu lwadaac waa waajiba sunno maaha alimaamu nawowi raximah اllah fi sharxi muhadab almajmuuc fi sharxi اlmuhadab wuxuu rajaxay inuu waajib yahay waxaana tusinaya inuu waajib yahay xadiidkii ibni cabaas radia allahu canh ee ibn cabaas radia allahu canhu uu yidhahday ila anahu rahasa lilxaa'id wاnnufasaa yacni dumarka xaydka qaba iyo kuwa nifaaska qaba nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u ruqseeyey wuxuu yidhi ibn cabaas radia allahu canhu umira annaasu an yakuuna aakhira cahdihim bilbeyt dumar dadka waxaa la amray cahdigooda ugu dambeeya inuu noqdo kacbada maxaa laga wadaa aakhira cahdihim bilbeyt macnaa tawaaf alwadaac inay la yimaadaan tawaafkan waxaa tawaaf alwadaac loo yidhi waa sagootin ilaa annahu khufifa can ilmar'ati alxaa'id laakiin waxaa laga khafiifiyey buu yidhi gabadha caadada qabta midda nifaaska qabtana waa ku xukun waa laga khafiifiyey muxuu ula jeedaa hadday gabadhu acmaasha xajka la timaad oo dawaaful ifaada ay samayso ee dawaaful wadaac keliya uu u harsan yahay markaa kadibna ay caadadu ku dhacdo ayadoon dawaaful wadaac la imaanin ma u bannaan tahay inay tagto oo dawaaful wadaac ay ka tagto way u bannaan tahay waana middii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey markii safiya radia allahu canha ay caadadu ku dhacday markuu yidhi axaabisatunaa hi ma ayadana xabisaysa waxay yidhahdeen yaa rasuula allah daafad yowma anaxr maalinkii yowma naxri way dawaafta bay yidhahdeen dawaafkii waa la timid nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahday idan fanfiruu hadday sidaa tahay hala baxa buuyi hala baxo loo joogi maayo macnaha dawaafu lwadaac dawaafu lwadaac waa waajib laakiin waxaa laga khafiifiyey can ilmar'ati alxaa'id maadaama ayada aan loo ogolayn inay dawaafto ayadoo caado qabta waa ka tegaysaa dawaafu lwadaac laakiin dawaafu lifaada ma ka tegaysaa maya dawaafu lifaada waa min arkaani alxaj wa dawaafu lwadaacna waa min waajibaati alxaj waajibaadku ka mid a umira annaasu amarku wuxuu tusinaya wujuub sida saxiixa marka dawaafu lwadaac waa min waajibaati alxaj kama mid aha min arkaani alxaj sheikha raximahullah yani kama mid ah min sunani alxaj mu'alifka raximahullah intuu ku daray sunanu lxaj waxyaabaha laga raajixsan yahay oo min asunan ku daray waxaa ugu horaysa alifraad sida raajixa waa maxay altamatuc midda labaad waa almabiit bimusdelifa maxaa raajixa almabiit bimusdelifa inay ka mid tahay min waajibaati alxaj culamada qaarna arkaanta ay ku dareen laakiin sida sawaabka waa min alwaajibaat midda saddexaad waa almabiitu biminan ayadana maxay ka mid tahay min waajibaati alxaj midda afaraadna waa tawaafu lwadaac waa dawaafkii sagootinta asigana muxuu ka mid yahay min waajibaati alxaj guud ahaan sunanulxaj sheikha wuxuu sheegay inay yihiin toddobo afar ka mid ah waa waajib sida sawaabka meeqaa u hartay saddexa u hartay saddexdaasaa ka mida min asunan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin